maamul goboleedka soomaalida ethoobiya ayaa faahfaahin ka bixiyey xaaladda cudurka coronavirus ee dhulka maamulka iyo tallaabooyinka ay qaadeen ka xukuumad ahaan wasiirka warfaafinta dowla deegaanka soomaalida cali bedel maxamed ayaa sidoo kale ka hadlay xaaladda xorriyadda saxaafadda magaalada jigjiga ayuu ugu warramay wariyahayaga haashim sheekh cumar good oo ku sugan magaaladaasi aad baad mahadsantahay haashim waana u mahadinayaa bahda v u a marka koowaad marka labaad su-aasha ku saabsan maaragtay xanuunkan coronaviruska haddaan si yaroo kooban uga jawaabo saad ka warqabtaanba maarata xanuunkan coronaviruska waa xanuun si guud u saameeyey maaragtay dunida khaasatan maaragtay hadda maaragtay wadanka guud ee ethiopia iyo khaasna dowladda deegaanka soomaalida baa dhibaatooyin ku haya haddaan maaragtay warbixin kooban ka siiyo xanuunkan waxyaabaan kula tacaala waxaa ka mida kow marka hore diyaargarow badan baan sameynay maaragtay haddaanu nahay dowladda deegaanka soomaalida waxaanu sameynay guddiyo kala duwan oo maaragtay qaybo kala duwan ka kooban tusaale ahaanba waxaanu sameynay guddiga maaragtay warbaahinta iyo wacyigelinta oo guddiga u qaabilsan maaragtay abaabulka iyo wacyigelinta waxaa kaloo aan sameynay guddi kaloo la dhaho guddiga maaragtay saameynta dhaqaale ee uu ku keenayo xanuunkan coronaviruska dowladda deegaanka soomaalida iyadana waxaanu sameynay guddiyo kale oo maaragtay saad ka warqabtaanba wadankan waxaa ka jira maaragtay xaalad deg dega oo lagula dagaalamaya xanuunkan waxaanu hirgelinay marka guddi la dagaalama ama hirgelaya xaaladaha awaamiirta ay dowladdu qaadato guddiyadaas oo wada shaqeynaya waxay maaragtay aada uga midho dhaliyeen maaragtay xakameynta iyo kahortaga coronaviruska tusaaloyin haddaan kusiino deegaankeena wuxuu xuduud ballaaran la leeyahay wadanka soomaaliya khaasatan dowlad marat goboleeda soomaaliya aan la leenahay halkaasoo maarata culeys badan nagaga yimaadeen waxaa inta badan soo gudbayey dad badan oo ethoobiyaana oo wadamada maaragtay jaarka ku noolaa dadkaas marka maaragtay ka warhayntooda inaan goobaha qaarkood ku xareyno oon maaragtay shuruudii loogu talagalay afartanka cishana ku jiraan ay ku jiraan dadkaas baaritaankoodii adeegsiintoodii mararka qaarkood xanuunka marka laga waayo inaan maarata meelahay ku socdeen u fududeyno hawshaasi waa hawl maarata culays dowladda deegaanka soomaalida ku keentay runtii tamar badan iyo kharash badan iyo maaragtay howl badan naga gashay ilaa haddana aan wadno waliba hadda ay sii yaaraanayaan goobihii ay dadku ku xariisnayaan tiradii ay sii yaaraanayso maaragtay culayska u badana coronaviruska inaga haysta hawlaha xududay ahayn marka intaa laga yimaado waxaanu sameynay guddiyo kala duwan oo guddi hoosaadyo aan ugu yeedhno oo ka howlgala maamulka maaragtay gobolada degmooyinka uu ka kooban yahay dowlad deegaanka nagu iyo maamul magaalooyinkaba guddiyada waxaa la siiyey maaragtay qorshayaal iyo maaragtay wadatashiyo badan iyo abaabul baanu sameynaa marka si guud maaragtay waxaanu ku dadaalay inay dadku feejignaadaan xukuumadda iyo shacab ahaba gacantaan isqabsanay hase ahaatee weli way jiraan dad badan oo deegaanka deegaanka maaragtay soomaalida u dhasho oo xanuunka saameyn ku keenay ilaa maaragtay hadda laba boqol iyo maaragtay ilaa siddeetan miyan ruux oo maaragtay uu saameyn ku keenay baa jira dowladda deeganka somalida xanuunka laga helay waxaa jirta maaragtay ilaa shan muwaadin oo xanuunkan u dhimatay iyo xubno maarata laba xubnood iyagana xanuun maaratay halisa ugu jira maarata goobaha lagu xanaaneynayo intaa marka laga yimaado waxaan garab wadnaa maaragtay dadaal badan oo ku saabsan sidii looga samato bixin lahaa maaragtay shacabka marka waxaan kusoo koobi lahaa dadaallo kala duwan oo ay guddiyada wadaan baa jira oo ku saabsan xanuunka coronaviruska
wasiir deegaankan soomaali waxaa hore loogu tirin jiray deegaanada aan lagu ogolayn saxaafadda xorta iyo xoriyatul qowlka waa sidee inta isbedelku yimid
runtii waa arrin maaragtay u baahan xogo dadka inay ku baraarugsanaadaan xaaladda siyaasadeed iyo isbedelada waddanka ka dhacay waddanka marka ay siyaasadiisi isbedeshay maaragtay jihadii siyaasadeed iyo dhaqamadii siyaasigaha ee waddanka soo jira ay isbedeleen waxaa isbedel ka dhacay islamarkaana maaragtay sektarra badan oo maaragtay caburiskii iyo cadaadiskii iyo gacantii bartahayada lagu hayay maaragtay iska bedelay sectorka waxaa kamid ah communication sectorka kamid ah ama sectorka maaragtay warbaahinta iyo saxaafadda xoorta ah sidaas sectorada kaleba ama waxyaha kaleba ay isu bedeleen runtii waa maaragtay cusub baa u bariyey saxaafaddu maaragtay madax banaani badan oo zaa-iday heleen anytime ama meel walba ama maaragtay goob walba ay kasoo galaan shuruucda waddanka iyago hoggaansama yimaadaan annaguna maxarta waxaan u fudaadinaa maaragtay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen maaragtay dadaalka maaragtay xogaha lagu gaarsiinayo waddanka iyo dadka dibadiisaba iyo dadka deegaanka gudihiisaba tusaale erdan kusoo qaado dowladda deegaanka soomaalida oo waqtiya waxaana soo maray ruuxa saxafiga ah iyo ruuxa u shaqeeya ama ruuxa looga shaqeeya inuu xidhiir laleeyahay warbixinayo dabagal zaa'ida lagu samayn jiray oo la odhan jiray maaragtay wariyaalbu la socdaa iyo t v hebelbu la socdaa hal incident haddaan soo qaato labada kun maarata iyo koiyo tobankii wariyaal sweden soo galay dhibaatooyinkii ka dhacay iyo wixii lagu sameeyey iyo waddadii loo maray maarata waa laga warqabay marka waxaan dhihi lahaa maanta waxaan taaganahay xilli maaragtay saxaafaddu ay xor tahay iyagoo u hogaansamaya shuruucda wadanka iyo tan deegaankaba meel walbana way tegi karaan wax walbana way soo report garayn karaan wax dhiboo maarata ay sheeganayaan maanta ma jirto annaguna wixii maaratay maaratay support ama looga baahda in lagu garab istaago xafiis warbaahinta ahaan ama xafiiska warfaafin ahaan shuruucdiina waan u fudeedinay oo waynoo yimaadaan waynala kulmaan wixii orientationan waan siinaa kadib maarata goobahay ku socdaan iyo xubnahay rabaan iyo meelahay rabaan inay war ka bixiyaan ee si madax banaan uga maarata uga warbixiyaan waana arrin maarata in la bogaadiyo mudan oo waxaa ugu muhiimsana dadku u halgamayaan inta badan waxaa weeyaan marka laga yimaado waxyaaba badan waxaa ugu muhiimsan waxaa ruux inuu madax banaanaado inuu maaragtay xorriyatul qowlkiisu uu maaragtay hubinayo waxa rabo inuu sheegi karo iyo fikirku rabo inuu ka hadli karo taa taas kama dhigna in maaragtay uu cirdiga dadka iyo dowladnimadka iyo maaragtay been maaragtay abuur ama been sheegis inay maarata u madax banaan tahay waxa weeyaan in ruuxi wixii garaadka si kusoo dhacay ee uu arko maaragtay inuu si xoro u sheego inuu sheegi karo marka waxaan dhihi lahaa waa waa cusub oo isbedelay una baahan dadku iyagoo shuruucda iyo nidaamka dowladnimo u hoggaansamaya inay saxaafaddu hadday tahay waddanka ka jirta iyo hadday tahay tu madax bannaan oo waddamada kale ka timid ama maaragtay kuwa caalami ahba inay si xora uga dhaqaaqaan deegaanka marka waxaan dhihi lahaa waa arrin aad maaragtay in la bogaadiyo u mudan tusaalaheer haddan kusoo qaata adiga oo kale hadda soo haashim ahaan dee maanta waxaad joogtaa jijiga si xoraad maarata wareesu u qaadaysaa goobad baa tegaysaa wax ku xidhaya ama wax ku weydiinaya ama wax interrogation kugu samaynaya meesha ma jirto si xoraad xafiis walba u tegaysaa private sectorka iyo shakhsiyaadka maarata aad rabto inaad wareysataad wareysanaysaa marka waxaan dhihi lahaa hawshaas waa hawl ama aan loo bogaadiyo mudan isla markaana dadku ay ku xisaabtamaan aad baad mahadsanta kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta dowla deegaanka soomaalida ethoobiya cali bedel maxamed oo u warramayay haashim sheekh cumar good